بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد halkan in sha allahu tacaala waxaan ku qabanaynaa kitaabka la yiraahdo sifatu salaati الnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam min altakbiiri ila altasliimi kaanaka taraaha sifatu salaati الnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam min altakbiiri ila altasliimi kaanaka taraaha ee ku saabsan habkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu u tukan jiray laga bilaabo allahu akbarta salaada ugu horeyso ilaa laga salaamo noqsado oo salaadii ay ka dhammaanayso habkii nebiga uu tukan jiray sala allahu caleyh waali wasalam sida uu ahaa kitaabka aan daraasaynaynan insha allahu tacaala waxaa iska leh alcalaama almuxadith moxamed naasir iddiin alalbaniy raximahullah kitaabka mawduuca uu ka hadlayo waa rukniga labaad ee islaamka marka towxiidka laga yimaado waa rukni aada iyo aada ahamiyaddiisa leh waxaana ku tusaya ahamiyaddiisa in laga soo waajib yeelay nabiga caleyhi salaatu wasalaam lagu waajib yeelay isaga oo kor jiro markii micraajka la dheelmiyey ee markaa la saaray samaawaadkii loo korsiiyey oo halkaa la geeyey ayaa allah subxaanahu watacaala si toos ah ayuu waajibkeeda oo ugu sheegay una dul saaray nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa marka acmaasha kale aan eegnana waxaan arkaynaa arkaanta inteeda kale waajibaadkeeda nebiga oo dhulka joogo ayaa jibriil uu ku soo dejinayey ahamiyaddaas marka weyn bay leedahay salaada ahamiyadeeda kale waxaa ka mid ah in nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaah waxa ugu horeeya ee addoonka laga xisaabinayo maalinta qiyaamaha waa salaada salaadaasi marka waxay u baahan tahay in la toosiyo maxaa yeelay allah subxaanahu watacaala ma dhihin salaada tukada keliya ah waxa uu yidhi wa aqiimu asalaata wa aatu zakaa salaada ooga toosiya salaada salaada toosiya toosinteeduna waxa ay ku imaaneysaa in loo tukado sidii nabiga caleyhi salaatu wasalaam u tukaday oo kale xadiidkii maalik ibn alxuwayrith ee saxiixa ahaana wuxuu ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sida aad i aragteen inaan u tukanayo u tukada sidaa u tukada marka waxay u baahan tahay hadday arrintu sidaa tahay ahamiyaddaana salaadu ay leedahay ruknigii labaad ee arkaanta islaamka ay tahay waxa ugu horeeya qofka la weydiinayana iyada ay tahay waxaa habboon qofku inuu barto sidii nebigu u tukan jiray sala allahu caleyh waali wasalama bal sida uu amarkaa marka si uu amarkaa u qaato sidii ay ahaydna uga soo baxo dabadeedna marka uu ku guuleysto wixii salaada ilaahay subxaana watacaala uu ku ballanqaaday in lagu helo haddaba salaadu maadaama ay sidaa tahay waxaa ka horeeya salaada shuruudo ayay leedahay salaada shuruudaha salaada ee ugu waaweynna waxaa ka mid ah altahaara tahaarada iyo qofku inuu nadiif yahay ee uu xaalad salaadii uu ku geli karo inuu ku jiro qofka maxaa yeele nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam xadiis saxiixeynka ku sugan min xadiisi abi hureyra waxa uu yidhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada midkiin salaadiisa allah subxaana watacaala ma aqbalaayo hadduu weysadii ay ka jabto wax ka yimaadaan ilaa uu ka dahaaro qaato uu ka weyse qaato maahan tirmidi wuxuu weriyey in nabiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi laa yaqbalu allahu salaata bigayri tuhuur walaa sadaqatan min aluul walaa sadaqatan min ghuluul ilaahay subxaanahu watacaala ma aqbalaayo salaad dahaaro la-aan sadaqo maal xaaraam ee lasoo bililiqaystana ilaahay sadaqa kama aqbalo waxaa abuu daawuud iyo tirmidi ay isla weriyeen nabiga sala allahu aleyh waali wasalam inuu yidhi miftaaxu salaati tuhuur salaada furaheedu waa dahaarada wa taxriimuha atakbiir salaada markaad guda gasho wixii kaa xaaraam noqon lahaa waxay kaaga xaaraam noqonayaan allahu akbar marka aad tiraahdo oo iyadaa ugu horeyso wa taxliiluha atasliim waxaana salaada looga xalaaloobaa assalaamu calaykum waraxmat ullah qofku inuu yidhaahdo haddaba hadday marka furihii salaada lagu galayo dahaaradii ay noqotay haddii aadan marka furaha haysanin salaadii ma gudageli kartid dahaarada marka waa baababkeedu aada iyo aada ayay u badan yihiin insha allahu tacaala waxaan isku dayeynaa inaan dersi ama labo aan dahaarada marka hore kusoo koobno kaga hormarino kadibna aan kitaabka insha allahu tacaala sidaa aan ku galno dahaarada awalan fadli aada iyo aada u weyn bay leedahay fadligeedana waxaa ka mid a dadka dahaarada ku dadaalo in allah subxaanahu watacaala uu jecel yahay oo allah subxaanahu watacaala waxauu yidhi ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin allah subxaanahu watacaala kuwa toobadkeenka badan waa jecel yahay dadka dahaarada dahaaro qaadashada badanna ilaahay wuu jecel yahay kuwa dahaaro qaato dahaaradaas marka tii qalbiga way noqon kartaa oo qofka muminka waxaa laga doonayaa qalbigiisa inuu ka nadiifiyo cudurada qalbiga galo ee aadka iyo aadka u daran ee uu ugu weyn yahay shirkiga istustuska kibirka xaasidnimada waxyaabahaasoo dhan maxaa yeele kibirka waa dembigii ugu horreeya allah subxaana watacaala loogu caasiyo weyaan oo ibliis gaalnimadiisu waxay ahayd kibir bay ku timid waxyaabaha qalbiga in laga dahiriyo allah waa kugu jeclaanayaa sidoo kale dahaarada waxaa soo gelayo in jirkaagii najaasta a ka daahiriso si salaadii iyo wardigii iyo munaasab a ugu noqoto nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi altuhuuru shatru liimaan dahaaradu waa iimaanka barkiis weeyaan muslim baa xadiidkaas soo saaray min xadiidi abi malik ibnu maajah waxa uu wariyey in nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi laa yuxaafidu alwuduu'a ilaa muslim ilaa muminuun weyse qaadka ma ilaaliyo ilaa mumin unbaa ilaaliyo oo weysada aada ugu dadaalo dahaaradii weyse qaadka oo la ilaaliyana qofka waxay ka dheereynaysaa axwaasha shaydaaniga axwaasha shaydaanku ama jinka iyo dadka uu ku dhibaateeyo yay ka fogeyneysaa hadduu qofka dahaarada aada ugu dadaalo marka dadka muslimiinta waxaa laga doonaya inay dahaarada aada ugu dadaalaan ilaaliyaan xilli kastana ay isku dayaan in ay ahaadaan dad markaa daahir ah dahaarada waxaa asal u ah oo lagu dahaaro qaataa biyo ayaa lagu dahaaro qaataa oo biyaha ayaa asal u ah waxaa lagu dahaaro qaato allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi waanzalnaa min asamaa'i maaan tahuuraa samadii waxaan kasoo daadejinay aan kasoo dejinnay biyo lagu dahaaro qaato oo dahaaro galo wuxuu nabigu sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi mar badda wax laga weydiiyeyna huwa tahuuru maauhu alxilu meytatu huwa tahuuru maauhu baddu waa midka biyihiisu ay wax dahiriyaan oo lagu dahaaro qaato alxilu meytatuhu waxa ku baktiyaana ay xalaal yihiin asxaabu sunan ayaa soo saareen ibnu khuseyme iyo tirmidina way saxiix yeeleen abuu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi waxay soo saareen min xadiidi abi saciidin alkhudriyi nabiga sala allahu aleyh waali wasalam inuu yidhi almaau tahuurun biyuhu waa wax lagu dahaaro qaato laa yunajisuhu shay-un wax najaasayaana ma jiraan marka biyuhu waa inay dahaaro galaan asalku sidaas weeyaan imaam axmed baa xadiidkan saxiix yeelay asxaabu sunan qaarkoodna ayaa soo saaray oo abuu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa soo saareen ayb biyuhu marka xaaladooda waa sidaas laakiin ijmaacu wuxuu ku guntamay oo culammada islaamka ay ku ijmaaceen in biyuhu hadday najaas ku dhacdo dabadeedna midabkoodii iyo dhadhankoodii urkoodii ay isbedelaan biyuhu inay markaa dahaaradii ay ka baxayaan oo wasfigaan ama tilmaantan nebiga uu ku sheegay sala allahu aleyh waalihi wasalama inay ka baxayaan oy najaasoobayaan haddii biyihii shay daahira uu ku darmo midabkii iyo dhadhankii urkiina ay isbedelaan biyahaasi waa la isticmaali karaa laakiin laguma dahaaro qaadan karo dahaaro looma isticmaali karo laakiin cabid iyo wax lamida waa loo isticmaali karaa taana marka waxaa weyaan ijmaaca ayaa ku guntamay oo tilmaamayo intaa ka gadaale markaan biyihii intaa uga baxno waxaa lagu dahaaro qaata asal biyo ayaa u ah kabta haddii ay najaas gaarto dhulka unbaa lagu rugaa oo lagu nadiifin karaa sida xadiid aan ku arki doonna insha allahu tacaala waxyaabahaas marka dahaarada biyahaas unbaa laakiin asal uho ugu badan najaasaadka ayaan halkan ka gelaynaa najaasaadku waa waxa sharcan la qurunsado yani in qofku ay waajib tahay inuu iska dheereeyo ama uu ka nadaafad qaato uu iska nadiifiyo najaasaadkaas marka way badan yihiin waxaa ka mid a najaasaadku waan tirinaynaa insha allahu tacaala dhammaantood alghaa'itu walbowl saxarada iyo kaadida ayaa ka mid a yacnii saxaro kastaa iyo kaadi kastaa bani aadan ha ka timaado ama ha ka timaado xayawaanka hilibkiisa aan la cunin saxarada iyo kaadida wixii aan hilibkooda la cunin waa najaas xadiidkii waxaana ku tusaayo nebiga sala allahu aleyh waali wasalama xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa min xadiidi ibni cabaas ee nebiga sal ly salam labadii nin ee qabriga lagu cadaabayey ee uu yidhi labadaa nin waa la cadaabayaa shay weyn oo iska inay iska fogeeyaan oo ay ka taxadaraan ay weyn mana shay labadaa nin waa la cadaabayaa buu yidhi wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weynna lagu cadaabi maayo yacni shay weyn oo inay ka taxadaraan ay weyn tahay maaha in loo cadaabayo waxay ka taxadari kareen weeyaan wax loo cadaabayo way fududaysteen waay marka macnuhu marka labadii nin markuu tilmaamayo midkood waxa uu yidhi ama axaduhumaa fakana laa yastanzihu min albowl wa fii riwaayatin ama axaduhumaa fakana laa yastatiru min albowl kaadida iskama fogeyneynin kaadida iskama qarineynin oo iskama astureynin oo kaadidii baa kusoo fanfaniinkii kaadida ayaa soo gaarayey kaadidii markii bani aadamkii inay najaastahay xadiidkaabaa ku cadaynaya maxaa yeeley qofkaasaabaa lagu cadaabay maadaama salaad buu qofkii tukanaya salaad la-aan buu noqona marka hadduusa kaadidii iska ilaalinin xadiid kale wuxuu ahaa idaa waطi'a axadukum binaclihi aladaa fa ina aturaaba lahu tahuurun ciidda ayaa daahir u noqonaysa hadduu midkiin ku istaago najaas ciidda aykabta uu kula istaago ciidda ayaa daahirinaysa o nadiifinaysa marka ciiddaa daahirinaysa marka laleeyahay waa inay najaasoobeen oo ay najaas tahayba markaas iyo xadiidkii daara qudni oo wariyey istanzihuu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri minhu kaadida iska fogeeya maxaa yeelay cadaabulqabriga badankiisa wuxuu ka yimaadaa kaadida kaadida ilmaha yaryarka ah iyagu gabadha yar oo aan caana maaha ina wax kale aan cabin wiilka yar oo caana mooyaane wax kale aan cabin kaadidooda iyaga sidee la yeelayaa waa najaas iyada laftirkooda iyaga laftirkooda kaadidooda laakiin gabadha kaadideeda waa la dhaqaa wiilka kaadidiisana waa lagu rusheeyaa biyo ayaa un lagu rusheeyaa way kala khafiifsan yihiin laakiin najaasnimadu way jirtaa xadiidkii abisamx ee abu daawuud oo wariyey nabiga sala allahu aleyh waali wasalam waxa uu yidhi yuqsalu min bowli aljaariya gabadha kaadideeda waa la dhaqaa wa yurashu min bowli lghulaam wiilka kaadidiisana waa la rusheeyaa oo biyaha unbaa lagu sayriyaayo lagu shubaa keliya waa la firfirdhiyaa keliya marka wax kasta kaadidu marka waa sidaas oo kaadidii saxaradii iyo kaadidii waa najaas laakiin waxyaabaha xoolaha la cuno sida geela iyo lo-da iyo ariga oo kale kaadidooda iyagu maxay tahay kuwa iyagu kaadidooda iyo saxaradooda najaas ma aha xadiidkii saxiixa ku sugnaa baana daliil u ah oo anas uu werinaayey nebiga sala allahu caleyh waali wasalam waa dadkii u yimid ee curaniyiinta la dhihi jiray qabiiladaa ka tirsanaa ee intay madiine ku jiradeen ayaa nebiga sala allahu caleyh waali wasalama halihii yacnii geelii zakada iyo ayaa haloo maala ayuu yidhi oo caanahaas hala siiyo isla markaana kaadida geela hala cabsiiyo oo nebigu wuxuu amray sala allahu caleyh waali wasalama in la cabsiiyo caanaha geela iyo kaadida geela xadiidkaas saxiixa ayuu ku sugan yahay waxaa kaloo saxiixa ku sugan ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalama sallaa fii maraabid alghanam nebiga inuu ku tukada xerada ariga marka xerada arigana najaas digadii ariga iyo kaadidii iyo kama foga oo kama dheera marka waa inaynan najaas ahayn waxyaabahaas mar haddii nebigu wax ku daaweynayo kaadidii geela ee la cabayo isla markaana xeradii ariga lagu tukanayo taa waxay ku tusaysaa in dahaaradaas aynan najaas ahayn fidrada iyo dadka hadda siday u dhaqmaanna waad ka garanaysaa oo geelii geelii habeediisii isagoo ay candhada uga taallo ayaa la maalaa markaas haddana maca daalika kaadidii iyo qofkii gacantiisii oo laga yaabo mararka qaar inay caanihii ka qoyaan iyo wixii dhammaa ayaa weelkii caanaha lagu maalayay ku shubmayo dadkuna waa cabaan macadaalika taa marka waxaad garanaya in hadda candhadii halaga dhaqo lama yiraahdo dadkuma dhahaan soomaalida waana cabaan caanaha geela saasay ku cabaan dadkao dhanna waa sidaas geela dhaqdo marka haddana maca daalika waxaad arkaysaa dhibaatada jirto qofkii geela raacaya inuusan salaadii tukanaynin se maxaa u tukan weysa marka la yiraahdana wuxuu leeyahay maanta dhan kaadidii geela unbaa ayaa igu daadanayso xageen salaad ka tukada magaalana ma joogi meelaan dhar ku bedesha male dhar malihi sidaabuu kuleeya lakiin hadduu ogaan lahaa sidaan masaladan sidaan u ogaan lahaa waana sida raajixa ah waa tukan lahaa salaadiisii kama ay kama baaqateen ayb marka taasna waa taa marka waxaa nijaasada ka mida sidoo kale lucaabulkalbi eyga dhareerkiisa dhareerka eygu waa najaas limaa fii saxiixi muslim xadiidka saxiix muslim ku sugan duhuuru inaai axadikum idaa walaqa fiihi alkalbu an yagsilahu sabca maraat uulaahuna bituraab wuxuu yidhi nabiga sala allahu aleyh ali wasalam xadiidka abu hureyra nabiga ka warinaayo midkiin weelkiisa wuxuu daahir ku noqonayaa idaa walaqa fiihi lkalbu hadduu eyga afka geliyo an yaksilahu inuu dhaqo ayuu daahir ku noqonayaa sabca maraat toddoba jeer inuu dhaqo uulaahuna bituraab midda hore ay ciid tahay halkaas marka waxaad ka garatay mar haddii layidha midkiin weelkiisa haddii ey afka uu geliyo wuxuu daahir ku noqdaa inuu najaasoobayba nacam ilaa toddoba jeer laga dhaqo waa najaasta unbuu ahaanaya marka eyga najaasadiisu way adag tahay toddoba jeer baa la dhaqaa marka ugu horeysa ciid ayaa lagu dhaqayaa wixii ka dambeeyana marka biyo ayaa lagu dhaqaa weelka waxa laga daahirinayo laga nadiifinayana waa eyga afkiisa waay ee uu geliyey weelka xadiidkaas marka isagu waa sidaa nacam waxaa ka mida najaasada damul xayd dhiigga xaydka ka mid ah xadiidkii bukhaariiyo muslim ay wariyeen min xadiidi asmaa binti abi bakrin radia allahu canha nabiga sala allahu aleyh ali wasalam waxa uu yiri dhiigga xaydka uu ka yiri markuu marada taabto ee uu marada gaaro haweentii uu marada ka gaaro taxutuhu huma taqrusuhu bilmaai huma tandaxuhu huma tusallii fiih way xogaysaa marka hore kadib biyo ayay ku fujinaysaayo biyo ayay ku rugaysaa dabadeedna biyo kale ayay kor ka raacinaysaa markaasay ku tukanaysaa marka weliba si adag bay u dhaqaysaa inuu najaas yahay ayaa sidaas loo leeyahay dhiigga kale oon ahayn dhiigga xaydka aan ahayn ee dadka dhaawacyadooda iyo waxyaabaha ka yimaado alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala majmuuca kitaabkiisa majmuuca ama sharxulmuhadabka wuxuu soo guuriyey culammada inay ku ijmaacsan tahay in najaas uu yahay ijmaaca ayuu soo guuriyey haddana waxaan ognahay in saxaabadii ay qaarkood saxaabigii isagoo qur-aanka akhrinayo salaatuleil tukanayo waranka lagu soo tuuray isagoo dhiiggii ka burqanayana salaadii sii watay nebigu inuunan rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam inuunan ogaaninna waa arrin baciida fog weyaan waxaa najaasaadka ka mida laxmulkhinziir doofaarka hilibkiisa waxaa ka mid a hilibka doofaarka waa najaas isaguna liqowli illahi tacaala qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yadcamuhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuuxa aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayri illahi bih waxaa uu ku daray waxyaabaha xaaraanta ah waxaa uu ku daray allah subxaana wa tacaala aw laxma khinziirin ama hilib doofaar fainahu rijsun damiirka isagoo u laabanaya fainahu hilibka doofaar rijsun waa najaas weeyaan marka waa inuu marka najaasaadku marka inta lagu ijmaacsan yahay ama lagu kulansan yahay ama nusuusteedu ay daahir ka tahay intaa aan sheegnay weeyaan haddaba najaasaadku sidee baa laysaga nadiifiyaa oo layskaga daahiriyaa biyo ayaa lagu nadiifiyaa sida qaalibkee badan hadday kab tahay waxa ay najaasadu soo gaartayna dhulka ayaa lagu rugaa oo lagu xogaa eyga najaasadiisana toddoba jeer ayaa la dhaqaa oo midi ay tahay ciid weliba midda hore axkaamta ku saabsan iyo aadaabta ku saabsan habka qofka uu musqusha u galaayo ee uu u xaajo gudanayo qadaa ulxaaja waxaa la yidhaha ama musqul galka qofku marka uu musqul galo aadaabta laga rabo iyo waxyaabaha uu ku dadaalayo ayaan halkan iyadana insha allahu tacaala aan ku qabanayna awalan markau musqusha galaayo waa inuu dikri alle ku galaa oo dikriga allena waxa uu yahay sida bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi anas wuxuu yidhi anas kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaa'a hadduu musqusha galo oo uu meesha uu ku xaajo gudanayo marka uu galaayo qaala wuxuu odhanaya allaahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith sidaa buu dhahay allaahuma inii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ith ilaahu adaa waxaan kaa magangelayaa shayaadiinta kuwooda lab iyo kuwooda dhediga ah sidaabuu dhahayey sababta sidaa loo dhahayana waxaa weeyaan meelahaas najaasaadka badan ee dadku ku xaajo gutaan iyo musqulaha iyo shayaadiintu meelaha ay dadka ku dhibaan weeyaan waana meelaha ay joogaan marka alla magangal unbaa alla in la magangalo unbaana looga badbaadaa shayaadiinta iyo jinka marka sidaa buu nabigu dhihi jiray sala allahu aleyh waali wasalam riwaayaadka qaar waxaa kusoo arooray bismi illaahi in laga hormariyo bismi illaahi allahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith waa inuu dadka iska qariyaa haddii uu banaanku xaajo gudanayana waa inuu dadka ka fogaado oo geedaha iyo meel dadka oo ishooda uu kaga qarsoomayo inuu galo weeyaan haddii kalena ay musqulaha iyo u galayana inuu musqusha xirto u dadka meel aanay dadka ka arkaynin marka inuu ku xaajo guto sidaas ayaa sunnadu ay tahay xadiidkii saxiixeynkaana u daliila min xadiidi almugiirati bni shucba waxa uu yidhi mugiira radia allahu canhu qaala lilnabiyi sala allahu aleyh ali wasalama nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi khudi lidaawata buraashadan biyaha yanii weelkan biyaha ay ku jiraan iyo qaad qaad faindalaqa waa iska tegay nabiga sala allahu aleyh wali wasalam buu yidhi xataa tawaaraa canii ilaa uu iga qarsoomay faqadaa xaajatahu markaa ayuu xaajadiisii gutay markaa wuxuu ka dheeraanayaa jidadka iyo meelaha dadka isugu yimaado iyo meelaha dadku ay harsadaan iyo dhammaan meel dadka dhibaysa oo dhan wuu kala fogaanayaa saxaradiisa iyo kaadadiisa waa inuu kala fogaado xadiidkii waxaa u daliila muslim wariyey saxiixiisa uu ku wariyey min xadiidi abi hureyra nabiga sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi ittaqu laacinayn labada waxyaabood oo qofka lacnada usoo jiido oo lacnada keento ka dhowrsada oo iska ilaaliya alladii yatakhalaa fii ariiqi innaas waa midka dadka jidkooda ku xaajo guto oo ku saxarooda ama ku kaadiyo aw fii dillihim ama hooskooda meelaha ay harsanayaan marka meelaha dadku isugu yimaadaan waa lamid meelaha ay dadku harsadaan waa la mid jidadka wadooyinka waa lamid qofku inuu kala dheeraado oo mujtamaca uu la nool yahay ounan ku dhibin wasakdiisa markaa taana marka iyo guud ahaan wixii inaad dadkii ku dhibtoo dhan inaad iska ilaaliso xadiidkii aayadii allah subxaana watacaala uu yiri cumuumkeedana waa loo deliishan karaa waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri maktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman mubiina dadka yacnii mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka dhibayo iyagoon waxba galabsanin oo waxay u geysteen aan jirin waxay xambaarteen been abuurad iyo iyo dembi nacam iyo dembi cad ayay xambaarsadeen sidaa ayuu yidhi allah subxaanahu watacaala wuxuu ka fogaanayaa sidoo kale qofku marka meelahaas oo dhan marka waa inuu iskaga fogaado wuxuu kaloo uu iska ilaalinayaa qiblada inuu u jeesto una daba jeediyo inuu dabadiisa qiblada u jeediyo ama wejigiisa uu u jeediyo marka uu xaajo gudanayo arrintaa iyadaa marka waa haddii meel bannaan ah uu ku xaajo gudanayo hadduu meel bannaan ah uu ku xaajo gudanayo xadiidkii saxiixeynka u daliila min xadiidi abi ayuub nabiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi laa tastaqbilu alqiblata bikaa'iqin walaa bowl qiblada saxare ee kaadi ha ula jeesanina yani hana ugu daba jeedina walaa tastadbiruuha marka taa xadiidkaas isagu marka waa wuxuu tilmaamayaa meelahaas banaanka ah meelaha banaanada ah ayuu tilmaamaya ama meelaha aan banaanada ahayn ee dhismayaalka ah ee musqulaha hadda dadku ay u badan yihiin wax dhibaataa male meel allaale meesha u jeestaba xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen ee min xadiidi ibni cumar ayaana u daliila ee uu yidhi waxaan koray buu yidhi raqaytu calaa dahri beytin lanaa fara'aytu nabiya sala allahu alayh waali wasalama calaa labinatayni mustaqbila beyti almaqdis guri aan lahayn baan koray buu yidhi xafsaa guriga lahayd walaashiis ayaa lahayd markaasaa waxay ishaydii ku dhacday buu yidhi nabiga sala allahu aleyh waali wasalam oo laba dhagax ku fadhiyo oo xaajo gudanayo oo markaa usii jeedo dhankaa iyo beyt almaqdis markaa qofka madiina joogo beytalmaqdis marka uu u jeesto dabadiisu waxay aadeysaa kacbada marka meel dhisma ah ayuu nebigu ku jiray labada xadiid marka waa lagu dhaqmayaa haddii meeshu tahay marka meel dhismo ah musqulahan hadda dhisan oo kale wax dhibaataa ma laha meeshii loo jeestaba haddii laakiin meel banaana ay tahay qibladu waa inuu iska ilaaliyaa sida yacni culammadu u badan yihiin imaamu shaafici imaamu albukhaari iyo aimada in badan oo kamida sida ay qabaan sidaas weeyaan waxaa kaloo sidoo kale uu iska ilaalinayaa in dakarkiisa ama xubintiisa inuu gacanta midig ku qabto waa iska ilaalinaya inuu bidixda isticmaalo xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen lafdigaana hadda aan sheegi doonno muslim baa iska leh can abi qataadata can inabiy sala allahu aleyh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi laa yumsikanna axadukum dakarahu biyamiinihi midkiin yaanu ku qabanin dakarkiisa ama xubintiisa marka uu xaajo gudanayo gacanta midig gacanta midig waa wuu ka ilaalinaya abcan nacam waxaa sidoo kale markuu xaajo guta ka gadamarkuu xaajo guta kadibna waxaa waajib ku noqonaysa u dhammaysta kaadadiisii iyo kaadadii inuu iska hubsado markay ka dhammaato ama saxaradii inuu markaa istijoodo alistinjaa waxaa layidhaha ayaa laga rabaa alistinjaa istijadu waa waajib xadiidkii ibnu cabaas ee bukhaari muslim ay wariyeen baana u daliila nabiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi labada qabri buu soo dulmaray labadan qabri waa la cadaabayaa buu yidhi wamaa yucadabaani fii kabiirin ama axaduhumaa fakana laa yastatiru min albowl midkood kaadida ma iska ilaalin jirin kaadidii ma iska dhowri jirin wuxuu kaloo nabigu sala allahu aleyh waali wasalam uu tilmaamay xadiidkii daara qutni oo wariyey min xadiidi abi hureyra istanzihuu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri minhu kaadida ka iska ilaaliya oo ka yani istijooda maxaa yeeley cadaabulqabriga badankiis kaadida ayuu ka yimaadaa qofku biyo inuu ku istijoodo keliya ayuu leeyahay oo biyo keliya waa lagu istijoo karaa xadiidkii anas bukhaari muslim ay wariyeen kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama rasuulku waxa uu ahaa yadkhulu alkhalaa'a musqusha ayuu galayay faaxmilu ana wagulaamu naxwi idaawatan min maain wacanazah fayastanjii bilmaa anas waxa uu yidhi nabiga musqusha ayuu galayey aniga iyo ama wuu xaajo gudanayey aniga iyo wiil ama qof shaqadaas aan ku sinnayn oo aan nebiga u khidmayn jirnay labadeennaba ayaa waxaan qaadi jirnay buu yidhi buraashad biyo ah iyo ul usha waxay u qaadayaan markuu salaad raba nebiga caleyh salaatu wasalaam inuu ku tukado salaad inuu tukado marka uu rabo inuu sutra ka dhigto ee uu muto hortiisa uu ka mudo fayastanjii bilmaa markaasuu biyaha ku istijoo jiray nabiga sal l slam marka in biyo keliya lagu istijoonaya xadiidkan baa daliil u ah dhagax keliya ama yacni waxyaabahan hadda dadku ay isticmaalaan oo mindiilka ah ama yacni tiishuuga ah iyadana waa lagu istijoo karaa keligood dhagicii keligiis ama tiishuugi keligiis waa lagu istijoo karaa dhowr shardi unbaa meesha ku jirto inuu shayga aad ku istijoonaysaa horta inuu nadiif yahay najaas aanu ahayn shayga aad ku istijoonaysaa inuu wixii soo nadiifin karo meeshii inuu nadiifin karo iyo inuusan saddex ka yaraanin hadduu dhagax yahayna waa inaanu saddex ka yaraanin hadduu tiishu iyo waxaas uu yahayna inuunan ama mindiil iyo haddii uu yahayna waa inaanu saddex ka yaraanin taas ayaa laga rabaa waxaana u daliila waxyaabaha oo dhan nebiga sala allahu aleyh waali wasalama xadiidkii salmaan alfarisi nebiga uu ka wariyey ee muslim ku sugnaa wuxuu yidhi salmaan laqad nahaanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama nebigu uu naga reebay an nastaqbila alqiblata qiblada inaan ula jeesanno biqaa'itin aw bowl saxare iyo kaadi aw nastanjiya bilyamiin midigta inaan ku istijoonana waa naga reebay aw nastanjiya biaqala min halaathati axjaar ama inaan ku istijoonno wax ka yar saddex dhagax waa naga reebay nabiga sala allahu aleyh ali wasalam marka dhagaxdu saddex ka yar ma ahaan karto waa inay saddex ahaataa dhagaxdu inay daahir ahaatana waa muhim waa daruuri waa qasab taana xadiidkii hadda aan kasoo tagnay waxaa ku jirtay ow an nastanjiya birajiicin aw cadmin xadiidkii hadda muslim uu werinaya min xadiidi salmaan waxaa ku jirtay ow an nastanjiya inaan ku istijoonno naga reebay birajiicin diga aw cadmin ama laf digadana waxaan loogu istijoonaynin waxa weeyaan waa najaas weeyaan haddaysan ahayn xoolaha la cuno wuxuuda hadday midda xoolaha la cuno ay tahayna jinniga muslimka xoolihiisa ayaa daaqo oo cuno sida axaadiista gobol qaar ay tilmaamayso sida marka in laga najaaseeyo marka oo najaas lagu tiro waa la reebay laftana iyadana meesheed ma nadiifin karta laftii waa sibibix ama laftii iyada laftirkeeda jinniga muslimka ah ayaa hilib loo saaraa markaasay nafaqa u noqotaa lafta dadka ay cunaan oo layska tuuro muslimiinta cunaan taana xadiidba iyada laftirkeeda ku soo arooray macnahaas macnaha ay ahaataba dhagaxdu waa inay daahir tahay xadiidkii ibnu mascuud ee bukhaari ku sugnaana waa tilmaamayaa nebiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi saddex dhagax iyo doon labow soo helay midna diga ayay ahayd diga dameer ayay ahayd weliba sida riwaayaadka qaar ay sheegayaan markaasuu intuu labadii dhagax qaatay digadiina waa iska tuuray nebiga sal ly slam wa qaala wuxuu yidhi innahaa rigsun najaas weeyaan buu yidhi imaam axmed iyo daara qudni waxay ku dareen itinii bikayriha mid kale ii keen buu yidhi booskii dhagaxa mid saddexaad ii keen marka dhagaxdu inay saddex noqdaan inay waajib tahay taasaa daliil u ah oo nebiga sala allahu aleyh ali wasalam laba dhagax baa loo keenay iyo diga ayaa loo keenay dameer saxaaradiis markaasuu digadii iska tuuray booskii marka booskeediina wuxuu dalbaday dhagax saddexaad marka dhagaxdu saddex ma ka yaraa karaan xadiidkan ibnu mascuud iyo midka anas iyo midka salmaan labadaba way way tilmaamayaan waxaa qasaba marka haddii saddexda dhagax ama saddex mindiil hadduu ku tiro meesha hadday najaastii ka baaba'do waa sidii la rabay hadday najaastii weli baaqi tahay oo ay weli meeshii ku harsan tahay waxaa laga rabaa inuu ku daro dhagaxdii ziyaadiyo ama tishuugii inuu ziyaadiyo mindiilkii ilaa uu markaa intii ay meeshaas nadiif ka noqonayso najaasta ay ka daahiroobayso laakiin waa inuu tira isdheer kusoo gebagabeeyaa xadiidkii nabiga u daliila sala allahu aley wasalam saxiix ah uu yidhi waman istajmara qofkii dhagax ku istijoonayana fal yuutir tira isdheer haka dhigo tira isdheer ha ka dhigo sidaa buu yidhi nacam ayb wuxuu kaluu leeyahay qofku inuu jamciyo ama uu kulmiyo dhagaxdii iyo biyihii inuu isku daro waa leeyahay iyada laftirkeeda oo intuu ama tishuugii iyo biyihii inuu isku daro labadaba uu ku istijoodo waa leeyahay oo marka hore uu iskaga tiro dhagaxda amaama mindiilka dabadeedna marka uu biyihii kaga daba mariyo waa leeyahay inkastoo xadiidka kusoo arooray sanad ahaan ou daciif yahay haddana laakiin meeshii uun najaasta in laga nadiifiyo sidii ugu fiican looga nadiifiyo unbaa laga rabaa hadduu musqusha ka soo baxo lugta midig ayuu bannaanka usoo saarayaa marka hore tan bidix ayuu dambaysiinayaa wuxuuna dhahayaa khufraanaka khufraanaka ayuu dhahayaa xadiidkii asxaabu sunan ay weriyeen abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maaja yaana ku tusaayo oo nebiga sal ly slam markuu musqusha ka soo baxo khufraanaka ayuu dhihi jiray imaam axmed na waa weriyey xadiidkaas abuu xaatimna waa saxiix yeelay sida xaafid ibnu xajar sida alxaafid ibnu xajar raximahullah buluuqulmaraamka uu ku tilmaamay marka khufraanaka marka aa leedahay ilaahu dembi dhaafkaagan dalbayaa macnuhu culummadu waxay yidhaahdeen waxaa weeyaan wuxuu ka dembi dhaaf dalbanayaa ka gaabinta uu ka gaabiyey qofku shukriga ilaahi subxaana wa tacaala maxaa yeeley cibaadada waa shukri wix alla ku siiyo inaad ku shukrisa ayay ahayd haddana inaga marka aad fiiriso ilaahi subxaana watacaala risqigiibuu noo sahlay risqigii meel uu maro ayaa uu noo fududeeyey haddana markaan cuntadii cunno wixii faa'iido leh jirkii ayaa lagu kaydinayaa oo qaarna jirkii wuu kaydinayaa qaarna isla markiibuu si toos u isticmaalayaa dhiiggii bay raacayaan nafaqadii dhiiggiiba wuxuu kala gaarsiinayaa meelaha loogu talagalay xubin walbaa wixii ay ku shaqaynaysay buu gaarsiinayaa dhiiggii dhammaanna waxa aad cunaysa unbaad ka helaysaa kadibna marka ayaa qofkii wixii wasaqda ahaana ilaahay subxaana watacaala kuma xabisin oo haddii wasaqdanna lagu xabisi lahaa saxaradii iyo kaadidii qofku waba u dhiman lahaa marka musqushii baa qofka uu tegayaa wixii wasaqdii ahaabuu marka halkaas ku dhammaynaya oo kubaa ayuu ku ayuu iskaga saarayaa marka waa nafisayaa markaas waxaasoo dhan marka waxay doonayaan shukri aad iyo aad u weyn annagiina cibaadadii baan ka gaabinaynaa rabbi subxaanahu watacaala sidii loogu talagala in loo caabudaan ka gaabinaynaa sidaa daraaddeed baa marka maadaama shukrigii aanan gudan karin oo aan soo gudi aanan sidii loogu talagala aanan u gudan karin gaboodfalka aan samaynayna iyo ka gaabintaas ayaa waxay u baahan tahay marka dembi dhaaf alle inaan ku kabno aan alle subxaanahu watacaala dembi dhaaf weydiisano intaas waxaan uga baxaynaa sida loo istijoodo halka hadda halkan waxaan ka gelaynaa sifatu lwuduu habka qofka u weyse qaadanayo qofkii markau musqusho ka soo baxay weysadii waa ka jabtay sideeba u weyseysanaya marka weysada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ugaga hadlay suuratu lmaa-ida aayadda ku jirto qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn wain kuntum junuuban faطaharuu ila aakhiri ilaaya hadaad yacnii doonaysaan inaad daadaad weysadii ay idinka jabto ood salaad rabto ood salaad u istaagaysaan faغsiluu wujuuhakum wejiyadiina dhaqa waaydiyakum gacmihiina dhaqa ila almaraafiqi ilaa xusullada wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiina masaxa waarjulakum lugihiinana dhaqa waarjulakum lugihiina dhaqa waarjulikum qiraa'adaas haddii la akhriyana macnaheedu waxaa weeyaan lugihiina masaxa haddii khufaf ay idinkugu jiraan kuf hadduu idinkugu jiro almasxu cala alkhufeynna wou noo imaan doonaa insha allahu tacaala ama waarjulikum waxaa lagu macnaynayaa macnaha waxaa weeyaan gacmihii bay iskaga cadfan tahayo oo lugihiina dhaqa waayo macnihii laakiin waxaa loo hoos dhigay lilmunaasaba munaasabada yacnii biru-uusikumtaas ka horeysa iyada ayaa lala munaasabeeyey taana marka luqada carabiga waa ku badan tahay nacam waxaad arkaysaa inaa actadnaa lilkaafiriina salaasila wa aghlaalan wa saciiraa qiraa'ada waxad ku salaasilan wa aghlaalan wa saciiraa taana waa la akhriyey iyadoo maalaayansarifku la ogyahay in aan la tanwiin aan la saarin salaasila la dhaho taasaa yacni jaadadu ay tahay laakiin wa aklaalan maadaama ay ka dambayso ayaa lilmunaasaba ayaa salaasilan wa aklaalan la yidhi marka marka munaasabaadku xiri yani kelmadda kelmadda ku dhegan ee ku xigtay la deriska ah mararka qaar yacni habkeedii iyo hay-adeedii iyo icraabteedii bay iska qaadataa iyadoo marka meeshaas marka macno ahaan wax isbedel aanu ku jirin taas marka halkaas iyado saasaan ka leenahay shiicada ayaa lugahooda ayagu masaxdaan laakiin amaa nebiga caleyhi salaatu wassalaam qur-aankii aayaddaas aayaddu si caama ayay waxay u tilmaantay weyseqaadkii laakiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa tadbiiqiyey sida nebigu uu u tadbiiqiyey sala allahu caleyh waali wasalama ayaana ay tahay in loo raaco marka shiicadu iyagoo lagu haway masaxaan oo ma dhaqaan nebigana caleyhi salaatu wasalaam isagoon khuf wadanin yacni khuf ama sharabaadyo ama soks qof walbaa sida uu u yaqaano isagoon wadanin nebiga sala allahu caleyh waali wasalam lugtiisa ma masixin lugtiisaoo qaawan oo bannaan korkama masixin isagoo weyse qaadanayo marka taa waxaad garanaysaa waa in nebiga caleyhi salatu wasalaam marka looga daydo isaga ayaa awaamirta alle ee qur-aanka ku sugan isaga ayaa saytaha u fuliyey wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikrigii qur-aankii baanu kugu soo dejinnay si aa ugu cadayso dadka wixii loo soo dejiyey marka bayaankii caddayntii nebiga aayaddu marka waa taas sida nebiga u caddeeyey dhowr xadiid ayaa aad u tilmaantay xadiidka cuhmaan radia allahu canhu ee saxiixa ku sugan xadiidka cali bn abi aalib radia allahu canhu isagana iyo ku sugan yani isagana sunanka iyo ku sugan iyo xadiidka cabdullahi bni zayd oo isna saxiixa ku sugan cabdullahi bni zayd bni caasim saaxib alwuduu waxaa lagu bilaabaya weyseqaadka marka ugu horeyso atasmiya bismi illaah ayaa lagu bilaabaya xadiidka abu daawuud oo soo saaray iyo keyrkiis laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayhi weyseqaad uma sugnaanin qofkaan magaca alla ku xusin xadiidkan marka culammada qaarkoodna way saxiix yeeleen qaarkoodna waa daciifiyeen inuu saxiix ahaana badan marka in bisinkii marka loo qabto oo bismillaahi qofka uu yiraahdo hadduu iloobo wax dhibaataa mala kas hadduu uga tagana halis weeyaan arrintiisa weysadiisa xadiidkan marka bimajmuuci turuqihi waa xasan labadiisii gacmood ilaa iyo yani labadiisii gacmood buu dhaqayaa yani calaacalaha ayuu dhaqayaa ilaa meesha saacadda laga xirta ayuu dhaqayaa weliba weelka hadduu weel biyaha ay ugu jiraan uu ka shushubanayo inuu banaanka gacmaha ku dhaqo intuusan weelkii gacanta gashanin ayaa laga rabaa lixadiidi abi hureyra nabiga sal ly slam wuxuu yihi ida istayqada axadukum min manaamihi midkiin hadduu hurdadiisa kasoo tooso falaa yakmis yadahu fi linaa xataa yaksilaha halaatan gacantiisu yaanu weelka dhexgelinin ilaa uu saddex jeer uu banaanka gacmihiisa ilaa uu saddex jeer ka dhaqdo fa inahu laa yadrii ayna baatat yaduhu maxaa yeele ma garanayo gacantiisa meesha ay xalay ku barisay waxaa laga yaabaa gacantiisu inuu bahalla suna inay taataabteen waxaa suuragal noqon karo gacantiisii inay yani meelo najaas iyo jirka wax uga harhartay inay gacantiisii taabatay ayaa laga yaabaa marka markaad soo toosto saddex jeer gacantaada dhaq saddex jeer gacantaada dhaqaysaa markaa kadib ayaad weelkii gacanta gashanaysaa hadday biyaha weel kuugu jireen hadday tubo kuugu jirtana gacmahaaga iska dhaq dabadeed weysadaadii bilaaw markuu gacmaha sidaa u dhaqo waa luqluqanayaa waana sandaarsanayaa luqluqasho iyo sandaarsi xadiidkii abu daawuud baana u daliila nabiga sala allahu aleyh ali wasalam uu yidhi idaa tawada'ta famadmid hadaad weyse qaadanayso luqluqo xadiidkaasna sunanka ku sugnaa min xadiidi laqiit bni sabira wuxuu ahaa wabaalig fi listinshaaqi sandaarsiga ku xeel dheeraw ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay ma ahani sandaarsiga biyaha insaanka lagu jiido waay oo dabadeedna lasoo banaanka lasoo lasoo riixo biyihii marka oo qofka uu sidii yani qof wax iska siiminayo diif iyo wax lamid oo kale inuu banaanka biyihii soo dhiga marka oo sankiisi si uu marka nadiif u noqdo wejiga dabadeed marka sida uu u luqluqashada iyo sandaarsiga sida habka uu u sameynayo waxaa tilmaamaya xadiidkii cabdillahi bni zayd ee saxaanka ku sugnaa huma adkhala yadahu gacantiisao weelka geliyey buu yidhi nabiga sala allahu aleyh ali wasalama famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafin waaxidatin hal sacab oo biyo ah yafcalu dalika alaaan saddex jeer buu sidaa yeelaya oo marka aad sacabkaaga biyaha kusoo qaado waana ka luqluqanaysaa waana ka sandaarsanee waa kow mar labaad baa haddana sidii oo kale sacab biyo soo qaadanaysaa waa ka luqluqanaya waa sandaarsanaysaa marka saddexaad baad haddana soo qaadanaysaa sacab biyo ah waa ka luqluqanaysaa waana ka sandaarsanaysaa sidaabaa marka xadiidkaa ku sugnaa iyo xadiidka isagana abu daawuud iyo nasaa-i ay wariyeen nabiga sal yiri marka yumadmidu wayanfuru min alkafi aladii yaakudu minhu lmaa wuxuu ka luqluqanaya kana sandaarsanaya sacabka biyaha ee uu gacanta kusoo qaadanaya sidaabaa marka loo luqluqdaa loona sandaarsadaa intaa marka uu la yimaado qofka wejiga ayuu dhaqayaa saddex jeer ayuu wejigii waa sida ugu dhammaystiran laba jeer waa dhan waa laga dhigi karaa hal hal jeerna waa laga dhigi karaa laakiin saddexda ayaa ugu akmalsan oo ugu kaamilsan yacni uguna fiican yahay wejigiisiibuu saddex jeer dhaqayaa labadii wejigu marka wuxuu ka bilaabanayaa tintu meesha ay ka soo dhalato qofka aan markaa bidaarta lahayn dabcan oo aan tintiisu aysan gadaal u sikanin meesha normalka ah caadiga ah buu ka bilaabayaa halkaas marka uu ka bilaabo ilaa iyo garka hoostiisa ayuu gaarsiinayaa biyaha dhereer ahaan ballac ahaanna dhegta balaqdeeda ayuu ka bilaabayaa ilaa dhegta kale balaqdeeda intaasoo dhan waa inuu dhaqaa marka wejigu waa intaas labadiisa gacmood buu dhaqayaa ilaa xusullada saddex jeer buu dhaqayaa midigtou ku bilaabayaa xadiidkii caamkaa nabiga sal ly slam uu yihi kaana yucjibuhu tayamun nebigu midigeysiga ayuu jeclaa fii shanihi kullihi arrimihiisa oo dhan fii duhuurihi wa tarajulihi wa tanaculihi kabgashigiisa dahaaradiisa kabgashigiisa shanleysigiisa kulli saasuu nabiga sal ly slam uu yeeli jiray ou jeclaan jiray marka in midigta marka lagu bilaabo gacanta midig baa lagu bilaabayaa ilaa xusulladaa la dhaqayaa xusulka waa ku jiraa marka saa darteed marka waa inaad xusulka waxyarka kor mariso si xusulka oo dhan ah u dhaqda markaa xadiidkii cali nacam xadiidka marka aayaddaas sidaa tilmaamaysa wamsaxuu biruuus yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi yacni maca almaraafiqi weeyaan xusullada waa lala dhaqayaa nebiga sala allahu aleyh waali wasalama saasaa sunnadiisu ay ahayd axaadiidta cuhmaan iyo keyrkiiba iyo jaabir iyo ay warinayaanba madaxiisa ayuu masaxayaa kadib madaxa marka hal mar ayuu masaxayaa sida sunnadaa sidaas weeyaan hal mar ayuu masaxayaa xadiidka cuhmaan xadiidkiisa ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen wejiga inuu saddex jeer masaxay buu sheegay gacmaha inuu saddex jeer masaxay lugaha inuu saddex jeer dhaqay gacmaha inuu saddex jeer dhaqaan ujeedaa lugaha inuu saddex jeer dhaqay madaxa wa masaxa ra'sahu bis buu yiri madaxiisa waa masaxay tira ma sheegin laakiin xadiidka cali bnu abi aalib ee abu daawuud oo wariyey ayaa wuxuu leeyahay wamasaxa bira'sihi waaxidatan madaxiisa ayuu hal jeer masaxay hal mar ayuu madaxa masaxay sida loo masaxayana waxaa weeyaan madaxa in madaxa horadiisa tinta yani horteeda inta laga bilaabo ilaa iyo labada gacmood baa lagu masaxayaa horaa laga soo bilaabaya ilaa qadaadkaa la geynaya xagga dambe haddana waa mar labaad baa lagu soo celinaa meeshii laga bilaabay baa la keenayaa dhegihiina markaas baa lagu darayaa dhegihiina markaas ayaa lagu darayaa xadiidkii xadiidkii cabdullahi bni zayd baa tilmaamayo bada'a bimuqadami ra'sihi madaxiisa meeshiisa hore ayuu ka bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa qafaahu ilaa uu qoortiisa gaarsiiyey ilaa iyo qadaadka dambe ayuu gaarsiiyey uma raddahumaa waa soo celiyey ila almakaani aladii bada'a minhu meeshii markii hore uu ka bilaabay ayuu u soo celiyey dhegihiina marka waa lala masaxayaayo xadiidkii isagana wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidkii cabdullaahi bni camr bn alcaas ayaa wuxuu tilmaamaya isaguna sidaan in dhegihiina markaa madaxa aada masaxdo isla biyihii aada madaxa ku masaxday labadaa labada farood ee murugsitada la yidhaahdo ama sabaaxateynka midda marka aad ataxiyaadaysa aad taagtid labada farood gacantaada midig iyo gacantaada bidix ayaad dhegtii gelinaysaa suulkaagiina dhegta korkeedaad ku qabanaysaa markaasaa dhegtii sidaa u masaxaysaa xadiis abu daawuud iyo nasaa-i ay werinayaan baa asna sidaa tilmaamay wayudkhilu isbacayhi asabaaxatayni fii udunayhi wa masaxa biibhaameyhi daahira udunayhi sidaas aan sheegna weyn marka biyaha marka iyagu loo soo qaadi maayo dhegaha loo soo qaadi maayo biyo cusub ma loo soo qaadayo riwaayada saa tilmaamaysaana waa shaad oo daciif weeyaan sida alxaafid ibnu xajar raximahullah buluuqulmaraamka uu ku tilmaamay marka madaxaagii marka aada masaxdo biyihii madaxii ku masaxday ayaa haddana fartaadii ayaad dhegtii gudaheedii gelinaysaa suulkaagiina kor xagga kore ayaa saa dhegta uga marinaysaa kadib lugihii ayuu dhaqayaa ilaa iyo anqawyada anqawgu marka wuu ku jiraa xoogaa yarbaad marka kor uga qaadaysaa xadiidka cuhmaan aayaddaba u daliila xadiidka cuhmaanna waa tilmaamay fi saxiixayn nabiga sala allahu aleyh wali wasalam inuu sidaa yeelay faraha lugaha farahooda gacmaha faraheeda in la gelgeliyo oo takhliil waxa layidhaha la sameeyo xadiidkii laqiit bni sabira ee sunan abi daawuudkii ku jirtay wakhallil bayna alasaabici faraha dhexdooda gelgeli oo falanqay si fiican inaad u falanqayso u dhexgelisid weeyaan garka sidoo kale garkiisu qofka hadduu garkiisu badan yahay inuu gelgeliyo faraha sidaa iyadana marka waa la sunneeyaa oo xadiidkii cuhmaan baa u daliila kaana yukhalilu lixyatahu fi lwuduu nabiga sala allahu aleyh ali wasalam garkiisa ayuu gelgelin jiray weyse qaadka markuu weyse qaadanayo tirmidi sidaabuu soo saaray ibnu khuseymin waa saxiix yeelay marka qofku marka uu weyse qaadka uu dhammeeyo weysadu intaabay ku dhammaataa markuu weyse qaadkii dhammeeyo adkaar ayuu dikri ayaa soo arooray oo akhrisanaya xadiis muslim uu werinayo min xadiisi cumar nabiga sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi qof ma weyse qaato oo ma yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh qof ma yidhaahdo addoonku sidaa haddii uu yidhaahdo faidaa qaalahaa futixat lahu abwaabu ljanna hadduu sidaa dhaho jannada albaabadeedii baa loo furaa tirmidi wuxuu ku daray isagu riwaayadiis waxay ku daraysaa allaahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriin ilaahayo kuwa towbad keenka badan ilaahu iga dhig wajcalnii min almutadahiriin kuwa dahaarada qaatana ilaahu iga dhig sidaabuu ku daraa ayuu ku siyaadiyey marka sidaanna halkaa waxaa kugu dhammaatay weyse qaadkiibaa ku dhammaaday nawaaqid alwuduu ayaan halkan ka gelaynaa yani waxyaabaha weyse qaadka buriyo weysadii markaad soo weyse qaadatay way buri kartaa weysada waa baabi'i kartaa oo mar labaad inaad weyse qaadataa markaa kugu waajibayso haddaad salaad iyo tukanaysid marka maxaa weysada qofka ka jebiyo waxyaabaha weysada jebiyo ama buriyo waxaa ka mid a annowm hurdada ayaa ka mid a xadiidkii tirmidi uu weriye min xadiidi safwaan ibni casaal waxa uu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxuuna amray haddaan musaafiriin nahay inaan saddex maalmood khufkeenna aan masaxano intii saddex maalmood inaan masaxno ilaa min janaabatin janaaba mooyaane haddii janaabo ay timaado waa la siibayaa sokisyadii ama khufkii waa la siibayaa markaana waa qofka ugu qubaysanayaa ayb laakin min gaa'itin wa bawlin wa nowmin laakiin saxare iyo kaadi iyo hurdo iyo iyadu marka waa u masaxanaynaa marka hurdadii waxaa lagu daray saxarada iyo kaadidii ayaa lala lamaaniyey oo lagu daray taa marka waxay ku tusaysaa sida kaadidu ay weysada u jebiso iyoy hurdaduna weysada u jebinaysaa ibnulmundirna sidaa ayuu ku tegey xaafid alimaam ibnulmundir raximahullah aimadii salafka ka mid ahaa kitaabkiisa alawsat ee culimmada shaaficiyadana ka mid ah hurdada sideedaba inay weysada jebiso ayuu ku tega noocay doonaysaba ha ahaato laakiin gamaanyada ama lulada qofka hal mar ou luloodo iyo laba mar ou luloodo iyo iyada hurdo lama dhaho maxaa yeele qofka markaa waa soo jeedaa qalbiguu ka soo jeedaa haddii waxyaabaha ka dhacaya agagaarihiisa wou la socdaa taasoo kale iyadu laba ama hal iyo weysada kuma jabto laakiin hurdo si walbo loo hurdo weysada way ku jabaysaa xadiidkaas marka isaga waa u daliil ayb kaa marka waa kaasaa oo xadiidkaa safaan ibnu casaal yaa u daliil ah habka loo deliishadana waa sidaas aan sheegnay shayga labaad ee weysada jebiyaa waxaa weeyaan maa kharaja min asabiileyn wixii ka soo baxo hore iyo gadaal saxaro iyo kaadi iyo ah dhiig iyo madi iyo waxyaabaha nacam iyo wedyi iyo ayb madida waxaa layidhaha qofku markii uu shahwadiisu kacdo qoyaanka xubintiisu ay aragto ayaa madi la yidhaha wediina waxaa la yidhaha dadku markay meelaha kulaylka oo kale markay culays badan qaadaan oo kale hoostooda waxay ka dareemayaan qoyaan iyo nacam shahwo iyada kuma timaado dhiiggana de xaydkii iyo istixaadadii iyo wixii lamidka abaa ka mid a nacam ee haweenka ka imaanayo kale nacam wixii marka labadaa meel ka yimaado horey gadaal ka imaado weysada way jebiyaan xadiidka saxiixeynka u daliila min xadiidi abi hureyra nabiga sala allahu aleyh wali wasalam uu yidhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada midkiin ilaahay salaadiisa ma aqbalayo haddii ay weysada ka jabto ilaa uu ka dahaaraqa ilaa uu ka weysaysto ninbaa marka wuxuu yidhi abuu hureyra u su-aalayo mal xadathu yaa abaa hureyra abuu hureyraw xadadku waa maxay waxaan aad sheegayso idaa axdatha aa leedahay ee xadiidku uu leeyahay waa maxay maxaa la yidhaahdaa buu yidhi markaasuu abuu hureyra wuxuu yidhi fusaaun aw duraad waxaa weeye waa neef xagga dambe ka timaado mid cod leh iyo midaan cod lahaynba duraad waa mid cod cod kale wa midka aan codka lahaynna waa fusaaa layidhahda saxiixeynka waxaa marka xadadku isagu abuu hureyra wuxuu ugu fasireen labadan shay fusaaun ow duraad marka waxaa laga yaaba isagu ninkan neefta inuusan xadad u aqoonin ee laakiin saxarada iyo kaadida uu yaqaano saa darteed marka wixii uunan aqoonin unba u sheegay marka ayb xadiidkii saxiixeynka isaga laftirkiisa waa u daliil min xadiidi caaisha nabiga sala allahu aleyh ali wasalam uu yidhi laa inamaa dalika cirqun haweentii dhiig shubanka uu ku dhacay markuu horey uu dhiig un ka socday markii uu la hadlayo waatii uu ku yidhi laa maya buu yidhi inamaa dalika cirqun kaas waa xidid furtay buu yidhi walaysa bixaydin xayd ma aha fa idaa aqbalat xaydatuki xaydkaaga haddii uu soo qaabilow yimaado fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarad haddii xaydkaagii ou tagana faqsilii canki dama dhiigga iska dhaq uma sallii tuko bukhaari marka wuxuu ku daray uu weriyey uma tawada'ii likulli salaa salaad kasta u weyse qaada ayuu ku daray maxaa yeelay salaad kasta oo loo weyse qaataa sababta ay ku imaanaysaa waxay tahay haweentan maadaama mar walba uu dhiig ka socdo dhiiggaa hore ka imaanaya weysada u jebinaya marka mar kasta inay weyse qaadato mar yacni markay hadda weyse qaadato haddii layidhaha dhiiggii waaba ka socdaaye see u tukanaya waxaa la dhahayaa taas waa daruuro nacam waxaa lamid a qofka kaadida joogtada ay ka socoto iyo ayaa lamid ah taa marka iyadu maadaama duruufi ay keentay waa loo daayey laakiin salaadan markay tukato tan kale waa inay weyse qaad kale u samaysaa iyo xadiidkii saxiixeynka isagana ee madida yani min xadiidi cali bni abi aalib radia allahu canhu wuxuu yidhi cali kuntu rajulan maddaa'an nin madid badan baan ahaa buu yidhi nacam madiduna aan soo sheegno waxaa weeyaan shahwadii qofka shahwadiisu markay kacdo qoyaanka u dareemo markaasuu wuxuu yidhi faamartu lmiqdaada miqdaad baan amray buu yidhi an yas'ala anabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiga inuu soo weydiiyo sababtuna waxay tahay riwaayo kale cadaynayso limakaani ibnatihi gabadhiisa maadaama aan qabay oo sadaq oo ii ahaa waan kala xishooday yidhi waxaasoo kale markaasuu wuxuu yidhi miqdaad baa marka aan su-aalay inuu nebiga ii weydiiyey sala allahu aleyh waali wasalama fasa'alahu waa ii su-aalay faqaala wuxuu yidhi fiihi lwuduu weyse qaada ah marka weyse qaad baa lagaa rabaa marka layidhi macnaheedu waxaa weya weysada waa jebaysaa waa ku jebaysaa lafdiga bukhaari baa iska leh riwaayadan xadiidka bukhaari muslim bay wey wariyeen laakiin lafdigii bukhaari baan hadda sheegnay saddex waxyaabaha weysada jebiya waxaa kamid a masu dakar qofka inuu xubintiisa taabto dakarki ama horay inuu taabto iyadoo yani wax xaa'ila ama uunan ka xigin mara iyo wax lamid aysan ka xigin toos in calaa casha saa oo ugu taabto xadiidkii sunanka ay wariyeen asxaabu sunan min xadiidi busra binti safwan radia allahu canha waxay tiri ana rasuula allah sal l slama qaal nebigu wuxuu yidhi man masa dakarahu dakarkiisa qofkii taabto falyatawada haweyse qaato tirmidi baa saxiix yeelay bukhaarina isaga ayuu rajaxay oo xadiidka kale uu ka rajaxay midka kale ee isagu dhahaayo inamaa huwa badcatun minka waa qeyb xubin adiga kaa mid ah kanaa ka raajixsan ama culammada qaar siday dhahaan waa mansuukh sida alxaafid alxaazimi kitaabkiisa alictibaar fi naasikh walmansuukh oo uga hadlo alictibaaru fi naasikh walmansuukhi fi lxadiid kitaabkaas sida uu kitaabkaas uga hadlaa ayb waxaa ka mid a sidoo kale waxyaabaha weysada jebiye aklu laxmi aljazuur hilib geel qofka inuu cuno qofka inuu hilib geel ou cuno hilib geel qofka inuu cuno xadiidkii ibnu maajah ayaa u daliila min xadiidi albaraa'i bni caazib nabiga sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi tawada-uu min luxuumi alibil geela hilibkiisa ka weyse qaata hilibka geela ka weysaysta sidaa buu yidhi iyo xadiidkii kale jaabir ibni samura radia allahu canhu ee uu yidhi ana tawada'u min luxuumi alghanam ariga hilibkiisa maka weyse qaadanaynaa markaasuu wuxuu yidhi qaala in shita haddaad doonto markaasuu yidhi anatawada'u min luxuumi alibil hilibka geelana maka weyse qaadanaynaa qaala nacam buu yidhi haa hilibka geela waa laga weyse qaadanaa labadaa xadiis baa u daliila imaamu nawowi kitaabkiisa sharxulmuhadabkana waxa uu yidhi madhabkeenna annaga shaaficiga wuxuu qabaa inaan laga weyse qaadanin laakiin xagga daliilka min xaysu daliil in laga weyse qaato ayaa xoog badan bayhaqina sidaas la-eg oo kale ayuu isaguna tilmaamay taa marka iyadu waxay ku tusaysaa iyadana in laga weyse qaadanayo hilibkii geela innaga marka hilibka geela waxaad moodaa dadkeenu kama weyse qaataan iyagoo madhabka shaaficiga uu sidaa yahay laakiinse xagga daliilka dawaad maqlaysaa aimadii imaamu nawowi iyo bayhaqi iyo sida ay tilmaamayaan qofku marka inuu siyaabahaas marka inuu u dadaalo oo uu iskaga ilaaliyo uu ka weyse qaato ayaa laga rabaa marka maaha inaan leenahay hilibka geelu waa xaaraan ma aha xaaraanta iyo weysada waxa jebiyaa iskama laazimaan hurdaduba xaaraan ma aha weysadana waa jebisaa marka taa qofku inuu u ogaado ayaa laga rabaa nawaaqid alwuduu marka waxyaabaha weysada jebiyo waa inahaas marka aan sidaa hadda aan uga hadalnay weeyaan qofku waxyaabahaas hadday ku dhacaan mid ka mida weysadiisii way jabtay weysadiisii hadday jabtana waa inuu weysadii marka u weyse qaataa oo uu weysadii ku celiyaa marka nawaaqid alwuduu marka waxyaabaha weysada jebiyo waxaa kamida waxyaabaha aan soo sheegnay waa hurdadii maa kharaja min asabiileyn horey gadaal waxa ka yimaado hilibka geela cunistiisa masu dakar qofkii dakarkii xubintiisii taabto waxyaabaha laysku waafaqsan yahay inahaas amaa haweenta taabashadeeda lamsul mar ah haween taabashadeeda weysada makaa jabinaysaa ajnabi ka ah awalan haween ajnabi kaa inaad taabato ma banaan horta min xayu yani waxaan ka hadlaynaa diin ahaan waana sida ay culamada dhan saas waa qabaan xadiidka nabigan u daliilay sal l salam walyadaani tasniyaan labada gacmood way zinaystaan buu yiri wazinaahuma albatshu zinadooduna waa qabashada naag ajnabi ka ah inuu taabto marka salaantan laysu soo taagayo maya iyadu waa la diiday waxaa kaloo iyadana meesha kugu jirto ad ogaanaysaa haddii laakiin aada isku dhacdaan ood saa isu taabataan oo kale weysadii kuma jabayso maxaa yeele qowluhu tacaala aw laamastum nnisaa haddaad haween taabataan jimaaca laga wadaa sida ibnu cabaas uu ku fasiray nebigana sala allahu caleyh waali wasalam sunnadiisa waxaan ku aragnay isagoo maalin maalmaha kamid a xaaskiisii yani ay raadinayso ayaa isagoo sujuudsan bay cagtiisii bay ka taabatay weliba caaisha waxay tiri guryuhu waagaas misbaaxyo iyo faynuusiin ma lahaan jirin markay ka taabatay isagoo waxaan maqlay sujuudsan oo dhahayo allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wabika minka isagoo sidaa dhahayaan maqlay bay tiri taa waxay kutusaysaa marka weysada inaanay jebinaynin culimmada qaarkood waxay dhahayaan waxaa laga yaabaa inay mara ku duubduubnayd lugtiisa iyada gacanteeda inay mara ku duubnayd waxaasoo dhan asal ma aha nin iyo xaaskiisa oo guri ku wada jiro haddana yacni faynuus aanay jirin inay gacanta mara ku duubato ama isaga oo lugta mare isaga duubo wax keenaya ma laha marka waxyaabahaas marka axaadiista nebiga caleyhi isalaatu wasalaam in looga baxsadoo looga fakado ma ahan darsigan marka intaas ayaan ku gebagabaynaynaa hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam